tuulada raqiyle cumar guudle oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada jowhar ayaa waxaa ka jirta xaalad adag oo dhanka nolosha ah oo soo wajahda bulshada ku nool tuuladaasi gudoomiye ku-xigeenka tuulada ismaaciil ibraahim nuur oo waraysi siiyey idaacadda isnaaya ayaa tilmaamay in dadka ku nool tuulada noloshooda ay ku tiirsaneed dhulbeereedkooda balse muddo saddex fasal ah aysan tacbanin taasina ay sababtay baahiyaha ka jira tuulada tuulada waxaa ka jira wax la yidhaahdo baahi ayaa ka jirta oo noloshaayna waxaan ku noolnahay uxulninkii goosa korka xulas buuskuu yahay tuulada xaaladeeda saas waaye aad iyo aadaan u liidanay dadka waxay isticmaali jireen galeey oon tacbani ilaa maasisin ilaa maa beerihii oo qudaar oo inoogu taali oo cimbe ayaan aan isticmaali jirnay cimbihii waa lagu jabay eber waaye wax male oo beriga oo alxamdulilah min shukro beerihii waana goy saddex fasal ayaa inaga go-een oo beriga ninka hadda waxas beerihii ku tacbado ma haasto wax la cuna male alxamdulilah meel la aada waa laayahay aad iyo aadaan u yaabagnahay ilaahay ilaahay mayaa u waay sidoo kale waxa uu sheegay in biyaha ay ka baxeen beeraha balse aysan awoodin inay dib u tacbaan wuxuuna codsi u jeediyey mas-uuliyiinta wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle biyaha beeraha waa ka baxeen beera waaba fakaneen wax lagu falaaba la waay waa fakaneen beera qorshe oo beer hadda aan ku tacbano oon oon macnaha aan heli karno ama oon hayno male markii wixii hadda beriga ama oodka soo shaqaysid ama dhuxulka oo ka gooysid ilmihiyaaba aaba ku hor cunayaaba macnaha aaba aaba aaba aaba aaba sii cunooya bacdi maxaad beer ku falee maxaad beriga alxamdulilah wax kale ku qabsanaysaay waa aad iyo aad xaaladaan liidatahay baaq waxaan u faraa inan macnaha oo tuulada raqayl ay xaaladeeda caadi ahayn oo beriga oo waxas ilaahay oo beriga oosna siinin walaalahayn oo inoo keenin aan fishtooynin oo dhulkii zarac nooga aalin oo beriga oo wixii la cuni lahay oy oodaas iyo dhuxushaas oy naaga xiran tahay iyo malaay inaan soo gaadano oy naaga xiran tahay aan walaalahayna ama maamulkayna ama hay-adahayn oo walaalahayna ayaan ugu baaqaa inana laga soo gaaro inta badan dadka ku nool tuulooyinka ay saameynta ku yeesheen fatahaadaha webiga shabeelle ayaa u muuqda kuwa aan weli ka soo kabanin aafadii fatahaadaha iyo ayaxa waxayna u baahan yihiin in loo muujiyo garab istaag